dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa bayaan wada jira oo ay maanta ka soo saareen magaalada beijin waxa ay ugu baaqeen isbaysiga nato in uu joojiyo waxa ay ugu yeereen isballaarinta moscow ayaa waxay sheegtay in si buuxda ay u taageertay mowqifka beijing ee taiwan kana soo horjeeda madax bannaanada taiwan bayaankaasi ay ku xuseen cambaarin culus oo ay u jeediyeen maraykanka waxaana ay soo saareen xilli madaxweynaha ruushka valadimir putin uu booqasho la xiriirtay ciyaaraha olombikiska ee xilliga qaboobaha uu ku tegey dalkaasi shiinaha cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana warbixintan noo haya
aqalka kremlinka ayaa sheegay in putin iyo madaxweynaha shiinaha si jinping ay magaalada beijin ku yeesheen wadahadallo diiran islamarkaana wax ku oola iyagoo ku tilmaamay xidhiirhkooda hanaan horumarsan oo hanaan gaara leh putin ayaa sidoo kale daaha ka fayday heshiis cusub oo gaasta oo ay la galeen shiinaha taas oo ah calaamada dheeriya oo ku aadan xidhiirka sii qoto dheeraanaya ee labada waddan ee jaarka islamarkaana uu kacsan yahay xidhiirka ka dhexeeya reer galbeedku qur-aan ay si wada jira u soo saareen ayaa lagu yidhi ruushku dhinaciisa waxa uu ku celinayaa taageeradiisa mabda'a midka ah ee shiinaha waxaana uu xaqiijinayaa in taiwan ay tahay qayb lama taabtaan ah oo shiinaha ka mid ah islamarkaana ay ka soo horjeedaan nooc kasta oo a madax bannaani taiwan ay hesho labadan dale ayaa cabiray dareenkooda ku aadan soo korarhka qorshaha maraykanka ee lagu samaynayo hanaanka caalamiga ah ee difaaca gantaalaha iyo geynta agabkooda meelo kala duwan oo dunida taas oo ay weheliso dhismahuba tayadiisu ay aada u sarrayso oo aan nukliya lahayn oo loo adeegsado meelaha la duqeeyo iyo weliba hadafyada kale istaraatiijiga waxay sheegeen inay kasoo horjeedaan isballaarin dheeriya oo maraykanku ku horkaco nato iyagoo ku baaqay in la isku bahaysto fikirkooga arxandarrada ah ee ku jihaysan dagaal qabow si loo joojiyo ruqaansiga nato ee ujahaysiga jihada bari ee dowlado cusub ayaa dalabka ugu muhiimsan ee ruushka ee joogitaankiisa galbeedka ukraine maraykanka ayaa ka hor yimi qaar ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee ruushku soo bandhigay hase yeeshee sheegay inay rajaynayaan in ay kala xaajoodaan mawduucyo kale uu ka mid yahay xakamaynta hubku warka ay sida wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in shiinuhu taageerayo qorshayaasha ruushka si loo yegleelo sharci hirgala oo damaanad qaadaya ammaanka yurub aqalka kremlinka ayaa sheegay in madaxweynahoogu sida oo kale wadaxaajooda ka yeeshay baayida loo qabo in la ballaadhiyo lacagtooda sababtoo ah sida ay ugu gadaaman tahay adeegsiga doolarku madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inay suurtagal tahay in laga jaro shirkadaha ruushku inay ku ganacsadaan doolarka taasoo qayb ka ah cunqabateynaha la soo rogayo haddii ruushku u galo ukraine
warbixintaasina waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwax halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington